waxaan dhabta ku hayaa gabadhan yar ee saqiirta ah oo ay da'deeda dhalan tahay muddo shan bilood ah gabadhan imiqaadir rabbi waxaa ku dhacday in xididihii jirkeeda ee dhiiga waday kuwii bidixdana ay midigta mareen kuwii midigtana ay bidixda mareen waalidkii dhalay oo ah waalid iska danyaroo tabar yar waxa ay la daalaa dhacayeen muddada lixda bilood ah balse tabartii ayaa halkaasi dhigtay waxaana ay dhakhaatiirta isbitaalada nairobi ay sheegeen in muddo bil gudahooda gudaheeda haddii dalka indiya lagu qaadi waayo dhakhtar ay gabadhan xaaladeeda khatar ku jirto inkastoy wax walbana saacadday qadarta rabbi tahay haddaba waa saqiir yar oo aanan wax dembi lahayn waalidkii dhalana ay ku farxi lahaayeen haddii maantaydo caafimaad qabto ay dhabta ku haysan lahaayeen wax dembi ah ma laha ma hadlayso xanuunkeedana ma ogaan karta mana sheegan karto hooyada dhashay gabadhan yar ayaa waxa ay liilmaynaysaa xanuunka hayo gabadheeda waxayna codsanaysaa in loo soo gurmado garab la siiyo asalaamu calaykum soomaalida dhammaanteed waa salaamaya anigoo liidhahay nasre aadan balaalo gabadhan yar iga xanuunsan xanuunkay ku dhalatay marka waxba waa laga qaban waayey nairobi mareykan waxaa u qaadaa liidhahay hindia u qaadaa liidhahay tabartaydana ma dhamma muslimiintana isoo caawisaan rabaa gabadha waxaa laga hayaa wadnaha dhiigeeda ma shaqaynaya lay ma kala gudbinayo labada xadad waa isdaba marsan yihiin muslimiinta dhammaanteed inay isoo caawiyaan u baahanahay waxay dhalan tahay shan bilood ay dhalan tahay marka ooyin dhib naas ma nuugi karta way dhididi markay naaska nuugi biyo ma cabi karta dhibkaasaa haystaa waa unug dhiban halii caawiye muslimiinta dhammaantood xaaladda gabadhan oo ay nala soo xiriireen culummada ee magaalada wajeer ama ismaamulka wajeer ugu weyn in bal xaaladda ay gabadhan nooga warbixiyaan ummadda muxsiniinta ahna ay u weydiiyaan inay caawiyaan aan rabaa inaan muslimiinta baaq ugu diro meeshaan xaalad ku saabsan gabadha yarow waxa weeye dad muslimiin ah oo gabadh muslima inin muslim ay dhaleen oo meeshaan ayada ah aan ugu imaadnay oo cabasho noo soo gudbisay gabadha ayada ah waa gabarh shan bilood muxuu ahaa dhalan isbitaalkana wajeer ayaa la geeyey sidii aan warbixinta hadda aan ku helayna horeyna anigu warqaba deris aan u ahay kama foga gurigeyga meeshaan kama foga muxuu ahaa gabadha isbitaalkii wajeer kolkii la geeyey rivaralo lagu sameeyey nairobia la geeyey riboodkii meeshan laga qoray kii nairobi laga qoray isku midu noqday waxayna gabadha xanuunkeeda la sheegay in ay xidadadooda waxa weye dhiigga qaadaya inay isdabamarsan yihiin midig iyo bidaxda inay isdabamarsan yihiin xidadadaas dhiigga qaadaya aysan hoos u soconin oo on qaarka hore keli ay ku wareegayaan gabadha marka xanuunka ayaa haya daadeedana waa inta aya dadkii gabadha dhalay oo hooyo iyo aabba ah wax taag ay leeyihiin oo tabar ay leeyihin ma jira dadka walaalaha muslimiinta oo waxa weeye mas-uuliyiinta khaasatan gobolkan mas-uulka ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyaddiisa ilahay gacanta u geliyey oo waxa weye ugu horeeya emsiyaalka waxa weeye ay ku xigaan dadka cska dadka waxa weeye embiyaalka nationalka dadka gabanaga ninka gabanaga ah oo gobolkan ilaahay subxaana maamulkiisa gacanta u geliyey waxa weeye gabadha waxa weeye maarata muxuu ahay woman reebka ah waxa weye ninka senataga ah walaalahii muslimiinta ahow ilaahay subxaana wa tacala mas-uuliyaddaas gacantiina ayuu geliyey gabadhan xanuunsan oo waxa weye xidadada isdhaafsan yihiin oo dhiiggeeda uusan soconin circulationka hoos uun gaaraynin dadka ilaahay mas-uuliyadda inkaga dhigay mas-uuliyadda in saaray ayay ka mid tahay maanta waxa weeye waa maalinta mas-uuliyaddiin mas-uul loo baahan yahay waxa weye waana tobanka dan baa lagu jiraa oo ilaahay subxaana wa tacala u fadlay ayaa haddana fooda nagu soo haysa oo hal maalin keli waxay naga xigtaa waxaan rabnaa baaqaas inay cid kasta oo mas-uul ahoo gobolkan mas-uul ilaahay ugu dhigay inaad gaarsiisaan ayna gaartaan rabnaa aadna wax ka qabataan gabadhan dhibkeeda oo xidadada isdhaafsan yihiinoo circulationka dhiigga uusan hoos gaaraynin dadkii dhalayna ay dad danyar ay yihiin oo waxa weye markii rivalol nairobi laga geey warqadaas hadda aan haya waa rivalolkii riboodkeedi weeye waxa weeye waa nairobi west hosbital ayaa la geeyey waxayna soo yidhaahdeen riboodkii wajeer laga qoraa iyadana soo qoren inaan hindimo meel kale wax looga qaban karo inaysan jirin waxaan walaalyaalow idin xusuusinaynaa ilaahay subxaana wa tacala mas-uuliyaddii idin siiyey oo gacanta idiin geliyey maanta shacabkii idiin baahnaa qof ka mid ahoo dhibaysan ayaan annagana la danqano iin soo koryeelaynaa waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay idin waafajiyo wax ka qabadka gabadhan si annagaba aan ajar ugu helno sabab ugu noqono adinkana sabab ilaahay idinkaga dhe gabadhan oo caafimaad qabta oo laguheeda ka socota oo ummaddeeda anfacaysa ilaahay subxaana wadanka ku soo celiye marka walaalayaasha walaalaha muslimiinta meel ka soo joogaan waxaan leenahay ninkii awoodi karaba keligii inuu ka bixiyo gabadha tikidkii waa garanaysaa cunugtaa yar hooyadeed waalidiintii waxay u baahan yihiin qarash fara badan oo tikidkii iyo isbitaalkii marka bil ramadaana lagu jiraa oo nabi sal ly slam uu maaragtay uu aad u faray marat sadaqada in aad loo badiyo oo nabigu aad wax u bixin jiray marka tobanka dambe wali lasii gelayaa waxaan rabnaa insha allah soonka intuu dhammaan muslimiinta ee inay u gurmadaan haddii qof kastoo muslim gacan uu u qaado gabadha hindii iyo meel walba waan geyn karnaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu annagana maaragtay dhibkaasoo kale nagu keenin oo culayskaan soo saarin inta xanuunsanna maaragtay muslimiinta ilaahay caafiyo gabadhaasna ilaahay caafimaad u siiyo waxaan rabnaa dadka madaxda wajeer laga soo doortay kolley kelibkan wuu gaari doonaa qof kastoo madaxa waxaan rabnaa inuu maaragtay uu qayb weyn ka qaato gabadha contributionka maaragtay lagu gaarsiinayo ciwaanka iyo meesha laga soo xirana shaashadaad ku arki doontaan qof kastoo muslim ah ee ugu soo horrayso dadka madaxda wajeer iyo dadka ganacsatada ah iyo dhallinyarta oo wanaagsanee magaalada iyo dal iyo dibad wixii joogaba waxaan rabnaa gabadha insha allahu tacaala iyadoo caafimaad qabto oo ordayso inaan ku soo celino wajeer muslimiinta waa isu baahan yihiin marka gabadhaas yar oo shaashadda ka arkaysaan sawirkeeda ayaan idinka codsanaynaa dadka muslimiinta oo codkaayana asgaaraya inaan maaradi garab istaagna oo kurbada maaradi dadkii waalidka oo dhali inaan maaradi aan ka faydna arrimahaana markay dhacaan oo waa shay maaradi oo imtixaan ah marka qofka muslimkaa markii kurba ay ku dhacda dadka kaleo muslimiinta ah waxaa laga rabaa inay garab istaagaan siday wax ula qabanaayeen waxay ula qaban lahaayeen marka muslimiinta dhammaan meel kasta oo inaga maqlayiin oo codkaayna asgaaraya si naxariis laha waxaan ugu codsanaynaa inay gabadha maaradi sida ugu dhaqsaha badan aan ku badbaadino oo maaradi meeshii aan rajaynayna insha allahu tacaala inaas ilaa caafimaad ay ka helaysa inaan gaarsiina ramadaanka ayaa la joogaa tobanka dambaan gelaynaa waa maalmihii runtii ajirka aad u badnaay khayrka u badnaay naarta laiska xoreynayay marka waxaan rabnaa inaad maarata ka qayb qaadataan midda labaad oon baaq u dira waxay dahaan madaxda wajeer dadka kuraasta laga soo doortay baarlamaanka gaafanaagana uu u wen yahay dhammaantood waxaan leeyahay waxaa idinka saaran mas-uuliyad dadka muslimiinta reer wajeer oo dhan ayay mas-uuliyad idinka saaran tahay shalay idinkaan ilii doortay gabadha muslimadda ah oo aadka u yar runtii oo maarata reer wajeer ah oo shalay laga yaaba inaad kuraheeda kusoo gashay waalidkeeda waxaa kaa saaran mas-uuliyad wax kale iska dhaafay neefka ariga oo duurka jooga ayay mas-uuliyad kaa saaran tahay qof bila'aadan ah badbaadintiisana mas-uuliyadda kaa saaran waad garanaysaa waxaan rabaa inaad u qabato wax ood maarata adiga u qabataa dad ula codsataa dowladda ula codsataa meelaad ula codsataanba inaad gabadhan sida ugu dhaqsada badan laga qaado dalka oo dibadda lagu geeyo